wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamed cali yuusuf ayaa kulan gaara maanta la yeeshay danjirayaasha iyo diblomaasiyiinta caalamiga ee ku sugan jabuuti isagoo ka hadlay sheegashada shabaab ay ku dhawaaqday inay ka dambaysay qaraxii ismidaaminta ahaa ee habeenimadii sabtidii dhoweyd ka dhacay makhaayad ku taalla bartamaha magaalada jabuuti oo ay wax ka cunaan inta badan dadka reer galbeedku gellinkii dambe maalintii shalay alaasa toddobiyolabaatanka bishan mey aynu ku jirno ee sanadkan aafayeenka ururka argagixiso ee al-shabaab ayaa baahiyey warbixin ay ku sheeganayaan mas-uuliyadda qaraxii ismidaaminta ee makhaayadda lashomiyeer waxaan u maleeyaa inaad dabcan aad la socotaan warbixintaasi oo aad ka aragteen websaytyada warbixintaasi waxay tilmaamaysaa in weerarkaasi isqarxinta lagaga jawaabayo howlgalka madhabta ku salaysan ee faransiiska ciidamada ajnabiga ee fadhiya jabuuti iyo xukuumadda jabuuti oo qaybka howlgalka amisom ee nabad ilaalinta iyo xasilinta soomaaliya ee midowda afrika hanjabaadaha shabaab way ise soo tarayeen bilahan dambeba gaar ahaan kadib markii ciidamada jabuuti ee amisom ay kala wareegeen shabaab degmada buule burde ee gobolka hiiraan ee soomaaliya oo xarun u ahayd markii hore shabaab haddaynu iminka ka hadalno arinta la xidhiidha kiiska dembi baadhiste socota waxaan idinka wargelinayaa inay si fiican u socoto kiiskaasi iyadoo ay gacan xoog leh na siinayaan dalalka aanu saaxiibka nahay xagga khibradda sida faransiiska iyo maraykanka waxay kiisku si cad u xaqiijisay dalalka ay u dhasheen argagixisadii isqarxisay hay-adaha dembibaadhista ee jabuuti waxay gacanta ku hayaan durbaba jidkii iyo dariiqyadii iyo goobihii kala duwanaa magaalada jabuuti ee ay ku sugnaayeen argagixisadu ka hor intii aanay isqarxin heerka digniinta kor ayay u taallay markii horeba iyadoo iminkana kor loo sii qaaday goobaha wax lagu baadho ee ay ku sugan yihiin ciidamada ammaanku waa la toban jibaaray hadday tahay magaalada jabuuti iyo goobaha xuduudaha dhulka cirka iyo baddaba hay-adaha nabad sugiddu waxay shaqeeyaan afar iyo labaatanka saacadoodba iyo toddobada cisho ee toddobaadka si ay u sugaan mar walba ammaanka deganaanshaha iyo xasiloonnida dalka ciidamada gendarmariga booliiska milatariga kuwa badda iyo ilaalada xeebuhuba waxay u shaqaynayaan si joogtaa maalin walba hase yeeshee waxaynu wada ognahay dhammaanteen in khatarta ku qiyaasan ibir aanay jirin meelnaba dunida
toutes ces mesures de surveillance, de prévention sont très utiles, mais les risques zéro n'existent nulle part.
dhinac kale wasiirka arrimaha gudaha ee jabuuti xasan cumar maxamed ayaa shir la yeeshay gudoomiyeyaasha degmooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada jabuuti isagoo wasiirku si kulul uga hadlay arinta sheegashada shabaab ee qaraxii ismidaaminta
ont montré leur vrai visage en s'attaquant à notre pays. Ils ont commis un acte criminel et lâche. Cet attentat odieux a coûté la vie à un restaurant, à un ressortissant turc
kooxda argagixisada ee al-shabaab waxay ina tuseen wejigooda runta markay weerar isqarxina ku soo qaadeen dalkeenna waxay geysatay kooxdaasi tallaabo dhagara oo axmaqnimoa weerarkaasi argagixiso ee naxariis darrada wuxuu geystay dhimashada hal qof dabcan marka laga reebo labadii qof ee iyagu isqarxiyey iyadoo dhowr iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen iyagoo u haystay haddabayn kooxdaasi argagixisadii in tallaabooyinka noocaasiya ay waxyeello ugu geysanayaan deganaanshaha dadka iyo dalkeennaba waxaan idinka codsanayaa inaad u martaan faatixada qofka u dhashay dalka turkiga ee ku geeriyooday qaraxaasi waxaan idinku yeedhay maanta waa si aynu dhammaanteen ugu howlgalno la dagaalanka iyo ka hortegidda cadowga al-shabaab shacbiga reer jabuuti waa inuu ku guulaysto dagaalkan waayo tallaabooyinka argagixisadu waa qaar ka hor imanaya oo ka soo horjeeda akhlaaqda wanaagsan ee islaamka walaalnimada istaageersiga iyo dhaqanka wanaagsan ee soo dhoweynta martigelinta haddii aad aragtaan waxaad ka shakideen waa inaad kolkiiba la soo xidhiidhaan ciidamada ammaanka waxaynu dhammaanteen nahay dad muslima waxaynu wada ognahay in jidka loo maro jannadu aanu ahayn marnaba ka lagu dilayo dad aan waxba galabsan
musulmans. Et nous savons que le chemin pour le paradis ne passe pas par la mort d'innocents.
rabadaan muuse v o a jibuuti